الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كبيرا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار الباب باب 32 من كتاب الجنائز waxa uu leeyahay baabun fii satri lmayiti cinda qasli baabka labiyo soddone ka mida kitaabka geerida ama qofku marka uu dhintay iyo aadaabta lagu aasayo lagu gelbinayo waxa uu leeyahay fii satri lmayit qofka dhintay in la asturayo cinda qasli marka la maydhayo oo waa in aanu qofka cawladiisu marnaba muuqan can caaishata qaalat waxay tihi lamaa araaduu qasla nabiyi sala allahu calayhi wasalam asxaabtii nebigu markay dooneen jinaasadii rasuulka ina ay maydhaan dhowrka qofa maydhayayna waa la inoo sheegi qaaluu waxay idhaahdeen wallaahi maa nadrii ma garanayno an nujaridu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam inaynu nebiga ka siibno min hiyaabihi dharkiisa kamaa nujaridu mawtaana sidaynu uga siibno kuweenna dhintay am naqsiluhu iyo inaynu maydhno wa calayhi hiyaabuh iyadoo dharkiisa uu huwan yahay ama xidhan yahay waxay idhahdeen ma kala garanayno inaynu u maydhno sidaynu u maydhi jirnay dadkeennii aynu dharka uga siibi jirnay iyo inaynu dee dharkiisa u daynaynu ku maydhno ma kala garanayno maxaynu yeellaa su-aalahaasaa la isweydiiyey falama ikhtalafuu markay arrintii isku khilaafeen alqa allahu calayhim annawm ilaahay baa hurduu dusha kaga tuuray asxaabtii way loloodeen ka agdhoweed rasuulka xataa maa minhum rajul ilaa aanu nin ka mid noqonin ilaa hadduu ka mid yahay wadaqnuhu fii sadri garhkiisa laabtu la dhacaya dhakoolka ama luladu marka ay kugu badato dee madaxaad ku garaacdaa waxaad ku garaacdaa garhka laabta iyagoo saa u wada lulooday oo lulo ku jira uma kallamahu mukallimun min naaxiyati lbayt mid hadlay baa kala hadlay gurigii lagu maydhayay nebiga dhinaciisa laa yadruuna man huwa mana garanayaan asxaabtu ka hadlay ka uu yahay waa malag ama waa haatuf ilaahay u soo diray oo ka qancinaya su-aasha an iqsulu nabiya sala allahu calayhi wasalama wacalayhi hiyaabu intaasunbaa loo soo diru ku yeedhiyey waa nebiga aas maydha iyadoo dharkiisa uu qabo ma la qaawin karo rasuulka faqaamuu ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama fagasaluuh wacalayhi qamiisu intay isu taageen bay maydheen iyadoo qamiiskiisii uu xidhan yahay sidaa u maydheenna waxa weeye yasubuuna almaaa fawqa alqamiis biyahun bay ku shubayaan qamiiska dushiisa waa sida loo maydho qofku haddii uu hilibkiisu markaa gacanta raacayo amaba dee ay bukaan iyo wixii la mid ah ama ninkii ajinabigahaba dumar ay maydhayaan ama dumarkiiba dumar loo waayo oo nin ajinabi uu maydhayo wayadlukuunahu bilqamiis qamiisku bay ku jijabinayeen saa ugu xoqayeen gacanta duuna aydiihim iyadoo gacantooda qamiisku ka sokeeyo wa kaanat caaishatu taquulu berigii dambe caaisha waxay odhan jirtay low istaqbaltu min amri haddaan arrinkayga qaabili lahaa ma stadbartu waxaan u daba jeediyey macnaheedu iyo waktiga idhaafay hadduu hadda horayn lahaa maa ghasalahu ilaa nisaa'u dumarkiisa mooye nebiga cid kale may maydheen sidaas sidaa markaa caaishana ay tidhi allaha ka raali noqdo marka waxa weeye waxaan dee ogaaday gadaal in xaasaska rasuulku ay ka duwan yihiin xaasaska dadka kale oo lidawaami nikaax baynahuna wa bayna rasuuli sala allahu calayhi wasalam nikaaxii nabigaa sii socda markuu dhinto kadib sidaa daraaddeed baan la guursan karaynin xaasaskii nebiga wa aswaajuhu ummahaatum si kale haddii loo eego ciddadii baa jiri karto inta ay ciddada ku jirto gabadhu fii xukmi zawja waa ori oo kale ka dhiganta kuma se koobna uun nabiga calayhi salaatu wasalaam arrintani e waxa weeyaan jumhuur lfuqahaa walculamaa sida ay qabaan labada isqabaan markuu midi dhinto ka kale wuu maydhi karaa waxa uu daliilo xadiidka saxiixa ah ee nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida buu caaisho u yimi markaasay tidhi waa ra'saah madaxa ay xanuunaya markaasuu yihi ana waa ra'saah qudhigaygaa madaxa ay xanuunaya haddaad dhiman lahayd caawa dhib kuguma yeelateen buu yihi caaishaay inaan ku maydho oo aan ku kafmo oo aan kugu tukado kadibna ku aaso waa tii lahayd iddaah mid kalead iska aroosan lahaydbe isma ogin oo ninka horay dee waxa u bannaan inuu iska aroosto laakiin gabadhu ma aroosan karta afar bilood iyo toban ilaa ay dhammaysato abubakar sidiiq waxaa maydho xaaskiisii asmaa bintu cumays cali bnu abi aalibna wuxuu maydhay xaaskiisii faatima bintu rasuul asxaabtuna way joogeen cid ku diidayna ma ay lahayn shibha alijmaac buu ahaa waa masale markaa macruufa lama odhanayo laba qof oo kale ajinabi ay noqdeen kol hadduu caqadkii go-ay daliiladaasaa la qaadan aadaabtii waxaa ka mida baabun kayfa gaslu lmayit qofka dhintay sidee loo maydhaya can ummi cadiyata qaalat waxay tihi dakhala calayna rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama xiina tuwafiyat ibnatu markii inantiisii zaynab ay geeriyootay ayaa uu nebigu noo soo galay gurigaan ugu maydhayna faqaala wuxu uhi iksilnahaa alaaan aw hamsan aw akara min dalik inanta saddex jeer maydha ama shan maydha ama ka badiya in ra'aytuna dalik haddaad sidaa aragtaan ama ay idinla noqoto hadday idinla noqoto shanba ka badiya macnaha tiro isdhiman unbaa muhiima iyo maydku inuu nadiif noqdo bimaain wa sidrin waxaa ku maydhaysaan biyo biyo caleen gob fuqahada qaarkood waxay dhahaan waa lagu karkarinaya laa ba'sa haddii lagu walaaqown caleynta gobkuna waa casrigan waxaynu naqaana qasilka jinaasadun baa lala raadsada hadda laakiin waa saabuun fiican oo aan kiimika lahayn oo dabiici ah marka aada loo walaaqay la shandhiya wuu xooriyaa saabuuntii berigaasu ahaa wajacalna fi laakhirati kaafuuran marada ugu dambaysa kaafuur ku dara aw shay-an min kaafuur kaafuurkana haddaba waa la iibiyaa udgoon iyo caddaanba waa leeyahay iyo nadaafad xasharaadkana wuu diidaa fa idaa faraqtunna faaadinanii marka dhammaysaan maydhitaanka isoo ogeysiiya falamaa faraqna aadannaahu markaanu dhammaynay nebi maxamed baanu u sheegnay fa acdaanaa xiqwa guntigiisii hoosuna siiyey fa qaala ashcirnaha iyaahu wuxuu nagu ihi jinaasada waxaa maydka xigsiisaa go-a isaga ah kafantaa ka hooseeyo qaala wuxuu uhi yacnii zaara guntigiisii ujeedaa taasina waxa weeye litabaruki birasuuli sala allahu calayhi wasalam si ay dhididkiisa shariifkaa u barakaysato oo biidn illaahi tacaala ilaahayna naarta uga nabadgeliyo can ummi cadiyata qaalat waxay tihi mashadnaaha alaaa halaaata quruu halaaata quruun waanu feedhnay saddex qaybood ama saddex gees baanu ka dhignay timihii inanta ka jinaasadii marka loo nadiifiyo in loo feedhayo timaha ka go-ayna waa loogu celin saddex dhinac baanu ka dhigno qayb hore iyo labada gees can ummi cadiyata qaalat waxay tihi wadafarnaa ra'saha halaaata quruun madaxeedii baanu tiricnay saddex qaybood intaanu ka dhignay saddex gees uma alqaynaaha khalfaha qayb xaggaa dambeaan u riix timihii muqadama ra'siha qaybna xaggan hore aanu ka dhigno iyo waqarnayha labadeeda gees marka dee saa kolka loo eego waxay noqon karaanuun labada gees bay mid xisaabisa mid xagga dambe iyo mid xagga hore iyo labada gees afar bay u kala xidheen macnaheedu markaa waxa weeye qofkan waa la nadiifinaya sida qofka caadiga ahi timahana u feedhaa loogu feedhi عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته dumarkii maydhayay nebigu waxa uu ku yidhi ibda'na bimayaaminiha meelaha midigyaasha ka bilaaba midigyaasheeda waa mawaadic alwuduu'i minha iyo meelihii laga weysaysanaya iyada ka mid a macnaheedu waxa weeyaan waxaa loo bilaabaya sijadii goobihii waysada kadibna midigyaasha lagu xigsiinaya marada lagu istijeyena waa la dhigi oo laguma maydhayo jidhkeeda marka in sidii caadiga ahaydee qofku dee u maydhan jiray unbay noqotay maydhashadiina waysadii istijadiiyo waysadii baa horreynaya kadibna meelaha midigta ayaa lagu xigsiinayaa madaxa iyo qaarka sare iyo qaarka hooseba halkaa waxaa kaaga muuqanaya aadaabtii maydhiga can umi caطiyata bimacnaa xadiidi malik zaada fiihi aw sabcan aw akara min dalik toddobana waa ka dhigi kartaa ama in ka badan in ra'aytuna haddaad taa aragtaan can moxamed ibni siriin annahu kaana yaakudu taabicigaa jaliilka moxamed ibnu siriin ee usradii reer siriin ka midihi waxa uu ahaa kaana wuxuu ahaa ya'kudu lgasla alguslu waalgaslu labadaba la odhan karaa gasla maydhiga wuxuu ka qaadan jiray can ummi cadiyata buu ka qaadan jiray sidee buu uga qaadan jiray ile maydhiga lama qaadee qof baa la maydhaaye bimacnaa yatacallamu algusla ama ya'kudu cilma algusli can ummi cadiya riwaayanka qaarkoodna min ummi cadiya ayay tilmaamayaan maydhiga axkaamtiisa wuxuu ka qaatay saxaabiyadii faqiihada ahaydee reer ansaareed umu cadiya marka siduu odhan jiray yaksilu bisidri maratayn laba jeer buu caleen ku walaaqi jiray marka hore iyo marka labaad wathaalithata bilmaai waalkaafuur marka saddexaad uu soo gebagabaynayana waxa uu ku maydhi jiray biyo kaafuur leh faa'iidadoodana saas midna wuu nadiifinaya midna faa'iidooyinkaa kaluu leeyahay waxaa marka halkaa kaaga muuqanaya wax shuruudaha uu nebigu ku xidhay calayhi salaatu wasalaam ma jirto niyadii dabcan waxaa la niyoonaya dee qofkan in loo qofkan in la nadiifinayo oo markaa maydhigii waajibkaa la maydhaya la niyoonaya jinsiba jinsigiisaa maydhaya ragga iyo dumarka sidii qofku u maydhan jiray baa loo maydhanaya oo tartiibta aynu hore usoo sheegnay baa loo maydhi doonaa waxa ay kala leeyihiin ragga iyo dumarku kafan kala duwanoo taasi waa baab gaara laakiin tii maydhigaynu ka hadlaynaa marka ciddii aqoon ulun baa maydhaysa ila arrintana cilmi bay u baahan tahay maxamed ibnu siriin cilmi baa markaas halkan lagu loogu yeedhan jiray kolka mucadiya cilmigan uu ka qaato idan marka qof aqoon ulehan weeye ehelkii markaa aqoontan in loo sheegaa baa wanaagsan ehelkii markii horeba xanaaneynayay qofkani markii uu bukaanka ahaa ayuunbay tahay in loo sheega sida uu u maydhayo si u tartiibin le waxuu cawre dumarkeennu waxay idhaahdaan islaan yaasiinka taqaana ha la raadiyo si aayad kursidoha aayad kursida xabad aayad kursida taqaano wadaada ilaa la helo jinaasadaa dumarka ka socon mayso la maydhi maayo sheekh kasta hadduu yimaado taasay ku qufuleen baasweerhkiina ka qaatay islaamuhu mid midyota kale ayay u sheegtay marka wax aayada iyo wax suuradoo la akriyaya midna ma jire waxa weeyaan nidaamkan dahaarada ee kaamilka ah kaa weeye ka maydhigu ee laga faa'iidaysanayo baabun fi lkafan tartiibtu saasay u socotaa markii dee maydhigu dhammaado kolkaasaa lagu xidhayaa qofkii kafanti kafanta rag iyo dumarku waa noocee عن جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوما نبي مال ما لها كمد أبو خطبة أخريي فذكر رجلا من أصحابه قبض وحشاغي خطبة كسوقاوي من أصحاب تيساء أجريودي فكفنا وحلو كفمي في كفن غير طائل كفن أن ونأكثرين معناه طائلك معناه غير مفيد كفن وحبة فائدين إنه iska liidata ayaa lagu kafmay wa qubira laylan habeenna waa la aas marka waxaa la isugu daray kafan xumaan iyo iyo habeen aas fazajara nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waa diiday an yuqbala rajulu ninka in la aaso gabadhiina waa la mid bileyli habeenkii xataa yusallaa calayh jeeroo lagu tukado salaadii nebiga salaadii ummadee faraha badnayd salaadna ha helo iftiinna ha helo kafan wanaagsanna ha helo saddexdaa ilaa an yadara insaanu in qof uu u baahdo mooyaane ilaa daalika arrintaa haddii baahi ay timaado ama meydku u baahdo ama dadku u baahdaan habeennimada dee waa suuragal wa qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau ihi idaa kafana axadukum akhaahu midkiin marka uu kafan ku xidhayo walaalkiisii muslimka ahaa falyuxsin kafana kafantiisa ha wanaajiyo marka xadiidkani miyuu diidayaa in la aaso qofka habeen miyuu diidayaa marta kafantu ka warramayo dee kafantii la wanaajiyuu nebigu sheegay xadiidkuna kafantu u guntan yahay wanaajinteeda marka laga hadlayana waxaa maaha in dhiidhii lagu daro oo mara qaaliya la doonto maaha laakiin saddexdaa mare ee cadcada nebiga lagu xidhay oo kalunbaa lagu xidhaya mid keliyana laguma kaaftoomaye xaqu lmayt waxa weeye halaathu lafaa'if ninkii waa saddex maro dumarkiina waa shan habeen in la aaso wax jira weeye abubakar sidiiq radia allahu canhu habeen bay aaseen asxaabtu iyagoo dee isku raacsan sidoo kale ninka laftiisa dee nebigu waa la aasay waktigiisii waktigiisii waa la aasay laakiin sababta uu uga hadlaya waxay ahayd eeg an yuqbala rajulu billayl wuxuu diiday in qofka habeenkii la aaso sababtuu u diiday waa maxay xataa yusallaa calayhi kay yusallaa calayhi si loogu tukado marka miyaanay ku tukanin ma dadka ku tukaday baa yaraa cilladu ku haystaa waxa weeye xagga salaada salaadii ayaa ka daciifta oo ama salaadii nebigu qofkani waayey oo dee qaali ahayd ama salaadii jamaca badan buu waayey marka habeenkii wuxuu aana u yahay salaad yaraan ama inuu salaadba waayo iyo kafan xumo labadaasaa isu raacay ninkanna waxaa laga yaabaa inay kafan wanaagsan markay u waayeen dee dadkuna waxba ma haysanin ay idhahdeen war inta jidhkiisa qayba muuqmuuqan lahaayeen habeenka ku astura waxaa kaloo jirtay qof madow oo waktigii nebiga jiray oo la aaso xabaashiisa kusoo kusoo tukaday iyo qofkii shaqaalaha masjidka ahaa ee ragna lagu sheegay dumarna lagu sheegay laftiisu habeen baa la aasay saddexdaasibu adilo muujinaya habeen in qofka la aasi karo siiba dee waa ka nebiguna sheegayoo in dee baahi timaado mooyaane haddii baahi jirtana dee wada kasii darantah ama qofkii qarxayo ama dadku aroorta shaqo tegayaan oo duruuftu adag tahay ama kulayl ay tahay maalintii waxaasoo dham waa mogti waa waa idraarka can caaishata qaalat waxay tihi udrija annabiyu fii thawbin xibara nebiga waxaa la geliyey oo la dhex geliyey maro xibara ah magaceeda taa la idhaah uma ukhira canhu waa laga siibay markii hore maraas ama qamiisa ahaatee ama maro kaleba ha ahaatee ayaa kafan looga dhigay tolan haddana waa laga saaray can jaabirin qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul rasuulka waxaan maqlay isagoo le idaa tuwafiya axadukum midkiin haddii kala oofsadu dhinto fawajada shay-an wax uu helo fal yukafan fal yukafin fii thawbin xibara ha lagu kafmo maro xibaro ah marka dee xibaradu wuxuunay ahayd maro wanaagsan oo waktigaaba jirte haddana kuwan suxuuliga la idhaahda cadcada qudniga ama duntaaba kasii wanaagsanaa nebiga lagu kafmay marka xibarada iyo suxuuliyada waa lagu sii kafmi karaa oo maryaha dunta ah ee jidhka qarinaya ee markaas muudsan karaa qoyaanka ayaa u fiican sida qudniga oo kale waxaan kotonka la idhaha ama dunta can caaishata qaalat waxay tihi kufina rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed waxaa kafan looga dhigay fi alaaati ahwaabin saddex maro yamaniyatin yaman lagu sameeyey biidin cadcad laysa fiiha qamiisun walaa cimaama qamiista kuma jirin cimaamadina kuma jirin marka dumarka waa loo gelin karaa googalada iyo dirac ballaadhan oon dhibayn laakiin raggii qamiiska iyo cimaamada iyo surwaal ixa ma leh waa saddex maro balballaadhan oo saa la isu duldhigay baa qofka la dul saari waa lagu laabi saddexda koonaa laga xidhi macnaha labada xagga hore iyo xagga dambe iyo dhexda baa maro yar laga xidhi hada absad shay saasaa ugu sahlan oo ugu basiisa laakiin haddii la idhaha jinaasa surwaalha loo geliyay iyo shaar iyo qamiis isagiina dee waa qolfoof soo ligan dee karaamadii meydkaa laga yaaba in meel lagaga dhaco dadkuna ku dhibaatoodaan sida maanta o dhan loo jijidayo can caaishata milahu zaada min kursuf saa daraaddeed in kafan markaa tiraa iga ibi dukaanka dee wuxuu kaa iibinayaa mid surwaalkii iyo waxyaabaha wadata ka waa laga dayaya saa nebigunba saddexdaa saarka ah loo samaynaya mid qurana laga dhigi maayo midda quri waa la xajecel xubo ha wanaajiye buu nebigu uhi kafanti haddii markaa qofkii xoolole mid qura looga dhigo dee waa dulmi xoolihiisi baa laga dulmiyey xaq wuxuu lahaa saddex marood waataynu hore usonay saddex xaq baa jiro xaqullahi xaqulmayt xaqulwaraa marka xaqullahi waa in cawrada la asturo jilibka iyo xunurta inta ka dhaxaysa xaqulmaytna waa in hal mare lagu xidho xaqulwara warasada waxaa xaq loogu leeyahay inay saddexdan mare nabiga lagu kafbay ku xidhaan baabu karaahiyati lmuqaalaati fi lkafan waxaa karaahiyaa kafanta in la qaalayeeyo kafantu qaalinimo uma baahna sidaa daraaddeed baa abubakar sidiiq waxau lahaa allaha ka raali noqdo waxba mid cusub ha ii soo iibinine go-aygan hore un ii maydha fa ina alxaya axwadu axwaju ila aljadiidi min almayt qofka nool baa uga baahan marada cusub ka dhintay ka dhintay imikuu darxigelaya wixiisii iyo dheecaanka oo ciidi cunaysaae alalaabtaa cuscusub idinku sii xidho aniga kaygan imaydha can khabaab ibn larot qaala wuxuu uhi ina muscab bna cumayr qutila yowma uxd muscab ibnu umay cumayr waxaa la dilay maalintii uxud oo uu shahiiday isagoo ka soo qayb galay dagaalkii beder ee ka horreeyey uxudna waxa ho calanwalaha colka oo calankuu siday qofka calanka sidana dee yoolka haysta oo lasoo bidhaansanaya in si colku u jabaa isaga laga bilaabaya waxaanu ahaa raggii ugu horreeyey islaamay labadii hijirana waa galay tii xabashida iyo iyo tii kale labadaba waa galay markuu soo hijroonayey waa tii laga reebay xoolihiisoo dhan ee qur-aanku ammaanayay aabbihii waxbarashada madiinu ahaa intaanu nebiguba soo hijroonin calayhi salaatu wasalaam aqoon badan oo diineed buu dadka gaadhsiiyey oo uu cilmi badan buu sii baray intaanu nebigu soo hijroonin walam yakun lahu ilaa namiratu mabuu haysanba macawis yarun buu haystay ninkaa mujaahidkii colka calanka u sidaa ee gaalada la dagaalamaya macawis keli u gashan yihin kunnaa waxaanu ahayn markii aanu aasaynay idaa qadaynaa bihaa ra'sa macawista markaanu madaxiisiiyo xagga hore saarno kharaja rijlaahu labada cagood baa soo baxoo muuqda wa idaa qadaynaa rijlayhi kharaja ra'su markaanu xagga dambe saarnana madaxaa muuqda faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi qaduu bihaa ra'sa madaxiisa uun daboola wajcaluu calaa rijlayhi labada cagoodna waxaa ka saartaaneo kafan loo waayo bannaanaaday shay-an min alidkhir cawskorofka ama cawskaa dhaadheer wax ka mida un saara caws ku daboola xagga dambena caws iyo dareemo saara oo tada markiiba waxaa kugu soo yaro degdegaysa oo may u qaadha amaana kuwa noole mid ku nabaan dee iyagaaba u baahanba macawis macawis bay dee iyaguna sitaa inta noole meesha maraysa so isagoo so iyagoo isagoo kale un dee iyana weyn marka midh midh bay sitaana keebaa midhkiisa maydka ku tuuraya isagaaba xabaal kusii libdhaye ragga nool baa xidhanaya baabun fi lmiski lmayt cadarka miskiga la yidhaahdo maydka ma la marin karaa weliba ragga dumar ma jiro dumarku markii ay noolaayeen baanay marsan jirin imikana marsan maayaan can abi saciid qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau ihi adyabdii bikum cadarkiina waxa ugu udgoon almisku waa ugu udgoon waa mubtadiye khabar adyabdii bikum almisk ka miskiga la yidhaahdo oo markaa maadaamuu nebigu adyabu diib ku tilmaamay dee qofkii noolaa iyo kii dhintay midna muu kala qaadine labadaba waa loo marin karaa ayaa laga fahmayaa xadiidka inkastuu caam yah miskiga muxuu si gaara ugu soo qabsaday miskiga muran baa ka dhacay miskigu wuxuu ka yimaadaa bahalkan cambarka xaggiisa cambarka nibirigaa iyo xaggiisaasuu ka yimaada ama ha la yidhaahdo waa qashinka uu dhigay ama waa jirhkiisa qayb ka mid oo sidoo kale waxa uu ka yimaadaa deerada deerada bahasha la yidhaahdo dabyiga iyadana kuus weyn oo ka dhinaceeda ka baxana oo ka dhaca na u noqdaa marka qayb baa ku dooday asxaabta iyo culimadu waa nijaas marka nijaasaa laga daaya maydka waxaa lagu yihi kanool muu nijaas ku noqdo cumar laftiisa wuxuu dardaarmay miskiga iga daaya markuu sii dhimanayay laakiin siyaabo kale waa wileeno waxaa laga yaaba laydhaha inuu ku diidanaa qaalinimada ou lahaa war qaaliga qofka nool u daaya baabu fi lgusli min gasli lmayt aadaabtii janaasadaynu ku jirnaa cilmi dhana oo dadkii ka maqan geeridiina waa lama huraan marka intaad wadaad ku soo caran lahayd waxayga ka faa'iidayso oo waxaa laguu sheegay horeyba kasii baraba si maalintaad u baahan tahay intaad su-aalo iyo telefoon ku waalan lahayd aada u macaashtaad u faa'iidaysato alguslu min gasli lmayit adoo ka maydha markaad maydka maydhatay ama qofkii maydka maydhay ma maydhanaya mise ma maydhanayo can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal rasuulka ilaahay baa wuxu uhi man gasala almayita qofka dhintay ka maydha falyaqtasil ha maydho waman xamalahu qofka qaadayna falyatawada ha weysaysto xadiidkaa sheekhani waxau isagoo ku tilmaamay mukharijku inuu saxiix yahay laakiin aimada in fara badan oo ka midii kan iyo kuwa kale matniga ku qoran ma ducafaad ay ku tilmaamaan sidaa daraaddeed ayaa wax waajibiye aanu jirinba fuqahada in qofkaasi uu maydho wax ku waajibiyey ma jiro qaybina maba jira bay leeyihin laa wuduu walaa qusl oo axaadiidta daciifa sugnin qaybna waxay leeyihin ma waa iska sunni maadaama aahaar daciifi ay kusoo ururtay culimada qaarkoodna leeyihin waaba saxiix in la iska maydhaa sunnaa weliba qofkii maydhay maaha qofkii arkay innaga waxay dhahaan qofkii jinaasad arkayba ha maydho biiba dhammaade dhibka jahligu leeya wey can abi hurayrata can inabi bimacnaahu qaala abu daawuud sheekha kitaabka alifay wuxuu ihi haadaa mansuus waa la nasakhay buuhi xadiidkan wasamictu axmeda bna xambal sheekhaa imaamkaa waxaan maqlay wasu'ila can ilqusli an min qasli lmayit waxaan dhegaysanaya axmed ibna xambal oo la weydiiyey maydka qofka ka maydhay ma maydhanaya qofka maydhay faqaala wuxu uhi yujiihi lwudu waysaa ku filan bimacnaa lam yahbut daliilu cindahu alguslu min algayb min min qusl mayt sheekha agtiisa waxaan sugmin adiladan marka wuxu uhi in laga weysiisto mooye maydhi laguma leh waa mansuukh waxyaabahaasay sheegeen waa qiimayntii culimada almuhim marka lasoo ururiyo qofka maydha isagu ayaa maydhanaya waa waa jirtaa laakiin waajib maaha baabun fii taqbiili lmayit mayidka ma la dhunkan karaa dhintay ama qof xigtadiisa ha ahaado ama qof ummadda kaleba ah maydkii qofka muslimka ma la dhunkan karaa iyadoo taasina ay ka turjumayso maydku sidiisaba inaa ka duwan yahay waxyaabaha kale ee baktiya ama dhinta waxyaabaha xayawaanada kale dee kii la cunaya hilibkiisaba ha aadee hadduu baktiyo wuxuu noqdaa nijaas buu noqdaa baktigu adiga fiqiga ku arkay mayd ama wax nafi ka baxday dee waxaa xalaal noqonaya dee markt daahira insaankii iyo waxyaabihii kale dee birsolkaba aan u baahnayn can caaishata qaalat ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam indhahaan saaray bay ti rasuulki ilaahay oo yuqabilu dhunkanaya cuhmaana bni madcuun asxaabigaa jinaasadiisii buu dhunkanayay wa huwa mayit wuu dhintay xataa ra'aytu dumuuca tasiil ilaa aan arkay addumuuca indhadii ilmadii oo tasiilu dureeri ama da-aysa indhihiisa dee walaalkiibuu ka naxay waxaa isaguna dee ahaa nin mujaahida buu ahaayo aada u qiimo badan oo nebigana ay naas wada jaqeen oo walaalkiibuu ahaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam sidaa daraaddeed buu aasay isaga ayaa budigay kadibna markii xabaashu ay dhammaatay waxaanu ahaa ninkii ugu horreeyey ku dhintay madiina dhowr iyo toban bilood labaatan bilood intaan la gaadhin ama sanad iyo badh markii la joogay buu madiine ku dhintay hijrada kadib baqiic ninkii lagu bilaabay buu ahaa xabaalaha masjidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam aga iminka la siyaartay baqiic la yidhaah ninkii ugu horreeyey lagu aasay buu ahaa markuu nebigu xabaashii ka soo baxay nin buu yihi war dhagaxa isoo qaad ninkii baa qaadi kari waayey nebigii baa u dhaqaaqoo soo hinjiyey madaxiisa ayuu dhigay xabaasha madaxeedii markaasaa wuxuu uhi waxaan ku calaamadsanayaa xabaasha walaalkay si aan ehelkana ugu aaso iyadoo laga faa'iidaysanaya kolkaa in ehelkiina xabaalahooda laysku dhadhawayn karo xabaalaha muslimiintaba ha ku aasnaadeen calaamadna xabaasha loo samayn karo aan ahayn taabuut la dhisayo iyo nuurad iyo sibidh iyo qoraal intaa daliil baa diiday dhismaha iyo nuuradda iyo qoraalka saddexdaa daliil baa diiday laakiin wixii kale lagu calaamadinayo ee ama geeda ama dhagaxa uu nebigu dhigay ah haa waa la ogolyihi taasina waa masalo dheeraada oo aynu ka faa'iidayna shuraaxda iyo dee riwaayoyinka kale ee axaadiidta kale baabun fi lmayit yuxmalu min ardin ilaa ard maydkii oo laga qaaday dhul oo ilaa dhul kale la qaaday loo qaaday wa karaahiyati dalik iyo taa diidmada la diiday sharcigu uu diiday jinaasadii in la raro ma waddan laga qaado waddan kale la geeyo ama dhul ilaa dhul halku ku dhintay ha lagu aaso xadiidkanaa sheegi can jaabir bni cabdillaah waa cabdilaahi dee aabihii waa jaabir waa kii ku shahiiday uxud qaala wuxu uhi kunnaa waxaanu ahay xamalna alqatla waxaanu qaadnay alqatla kuwii la dilay yowma uxud maalintii uxud linadfinahum si aanu u aasno madiine u geyno madiine iyo uxudna dee in doora isu jiraan nin waliba awr iyo wuxuu soo kaxaysa wixii uu ku qaadi karaya oo markaasuu jinaasadii la guray fa jaaءa munaadi nabiyi salى اllahu alayhi wasalam nebiga ninkii baaqaya xaggiisa ka baaqayay ayaa yimid oo macnaha baahintii rasuulka qofkii dadka gaadhsiinayay cod baahiyihii faqaala wuxuu yihi markaa nin nebigu ama ninkii yeedhayay baa yidhi ina rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay yaamurukum wuxuu idin farayaa an tadfinuu lqatla fii madaajicihim dadka dhintay inaad ku aastaan halka ay ku dhinteen faradadnaahum waanu celinay halkii baanu ku celin laakiin lama aasin dee madiine laguma aasin waa iyadoo la sii sido oo jinaasadii oo weli la gurayo oo lama shaqaysan yahay marka xadiidkani waxa uu faa'idaynaya daahirkiisa siduu sheekhu u daliishadayba weeye qofku halku dhintay lagu aasayo oo aan la qaadaynin waaya marka waxay leeyihin xadiidku ma khaas ba oo wuxuu ku khaas yahay un shuhadaa uxud mise waa caam aimada qayb baa waxay ku tegeen shuhadaa uxud ayuu khaas ku yahay laba sababood daraaddood ta hore weeyaane nebigu waxa uu la doonayay halkaa ay ku dhinteen ilan dhulkuna waa uga markhaati kacayaa yaa yowmaydin tuxadisu akhbaaraha biana rabbaka awxaa laha wanaktubu maa qadamuu wa aahaarahum halkaa ay ku rafteen ay ku geeriyoodeen raadkoodu uu yaalay bartaa in lagu aaso oo dhulkaasi u markhaati kaco arrin noocaas iyo arrinta labaad oo mashaqada dee toddobaatan nin baa shahiiday toddobaatan dee in badan oo ka midina way dhaawacantay marka in la guro dee ummaddii mashaqa ugu sugan waxba laga yaaba cadowgiina ma fogaan in halkan uu soo yaalla saa daraaddeed buu eeriyada yare kooban ee aada aragtay ee dayrka lagu xidhay ayuu ku wada aasay halkaa marka muhiimada kaleu nebigu wa jeeday calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd xarajka lirafci lxaraj dhibka dadka soo gaadhayay taana waxaa sii caawinaya bay idhahan asxaabtii oo intoodii badnayd joogto ayaa waxaa la aasay laba asxaabi oo ka mida casharat lmubashariina biljanna sacd bnu abi waqaas iyo saciid ibnu zayd khaarij almadiina caqiiq meesha la idhahda laga soo qaaday in badan lasoo soconayo markaasaa madiina la keeno lagu aasay marka haddii aan wax kale jirin cillad kale oo shirkiyaad iyo khuraafaad iyo kulli faaqan qaadis keliya oo qofka ama loo qaado meel uu ku dardaarmay ama loo qaado meel xabaalaheedu wanaagsan yihiin dhib ma leh waana jamca wanaagsan wey haddii dee waddan gaalada ay tahay oo xabaalaha gaalada lagala cararayana waaba daruuri markaa haddii qofkii la qaadi karayo oo dhib badani ku jirin iyo kharash badan iyo dadka dhexlayaasha dhibaato badani ugu sugnayn xabaalaha gaalada la geyn maayo qaar muslimiin la doontaa loo qaadana waa sax qofku meesha ku dhintay waa meel gaalaad oo xabaalo gaalaad u yaallaan dee meel muslimiintabaa lala raadi baabu itibaaci nisaai ljanaa-is waa masalo kaloo muhiima dumarkii oo raaca jinaasadda ama xabaalaba soo siyaarta hal yajuusu am laa can ummi catiyata qaalat waxay tihi nuhiina an natabica aljanaa-is waxaana loo diiday inaanu raacno jinaasadaha walam yuczam calayna nalaguma se adkaynin nahyi adag mu ahayn ee wuxuu ahaa xaaraan mu ahayna tanziih waa laga wanaagsan yahay bay raacidda waa raaci kartaan laakiin waa laga wanaagsan yahay saasay u fahamtay faqiihadaas marka tani waa jinaasadda raaciddeediio saasa ay noqotay xagga siyaaradana dee caaisha waa tii soo booqan jirtay walaalkeed cabdiraxmaan ibnu abubakar soo booqatay waxay lahayd haddii aan xabaal siyaartana maxaan idhaahdaa ducadii siyaarat lqubuur buu u sheegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaa inaha kolka la ysu geeyo waxay daliishanayaan culimada tilmaamaya inay maaragtay ziyaaran karaan jinaasadana raaci karaan qolyaha diidan waxaa iyaguna soo qaadanaya xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee sugnaa qudhiisu xasan ama saxiix likayri lacana allahu zawaaraati lqubuur dumarka qubuurta ziyaaranaya allaha nacdalo nacdashuna wax khatar badan weeye kaana waa daliishadeen almuhim waktigaa lagu murmayaa waxa weeye markaan mushkilad iyo fitna dhacayn hadday fitno kale kula ku lifaaqan tahay xaaraan bay ka dhigi kartaa fitnada kale waxaa ka mid a iyadoo dadkani geeridii ay dib usoo xusuusanayaan oy barooranayaan markay aabahood halku ku aastaa tagaan dumarku qaylaa bay kasii daynayaan baroor cusubbaabay bilaabayaan sidan shiicadu marka ay baqiic tagaan faadumo goorma dhimatay bay u barooranayaan dumarkooda halkaa intay iswadaag taagaan bay barooranayaan waa goorma imsaa ka dambeeya oo dhintay faadimat rasuul sala allah bint rasuul taasi marka xaaraan bay ka dhigi kartaa iyo haddii wax kale uu ay aaminsan yihiin in xabaaruhu faa'iide leeyihiin ama dadkan wax laga macaashayo ama rag iyo dumarba meesha isdhexgelayaan arrimahaas wax xaaraantinimayn kara wey taa markaa la iskuma diidan baabu fadli salaati cala aljanaa'izi wa tashyiiciha wuxuu u baabiyey fadliga ay leedahay jinaasada in lagu tukado iyo in la raaco tashyiicu waa in la raaco oo halka lagu soo asayo xabaalaha loo raaco jinaaza iyo janaaza ayay kala farqiyaanoo jiinku marka uu kasrisan yahay waa maydka marka kale janaaso la yidhaahdana waxa weeyaan markuu naxashka saaran yahay cagsigeedna way sheegaan can abi hurayrata yarwiihi qaala abi hurayra xadiidka waa warinayaayo yarwiihi iyo yarmiihi iyo malaa xukmu marfuucun buu yeelan qaala wuxuu uhi man tabica janaazatan fasallaa calayha yani macnaha xadiidka marfuucuu ka dhigaya yarwiihi weyn man tabica janaazatan fasallaa calayha qofka jinaasad raace ku tukada falahu qiraadu qiraad buu leeya waa ajri weyn qiraadku qiraadku berigii odhan wax yaroo wax lagu miiso ahaan jiray sidan dee garaamada iyo rubucyada iyo waxaa daaniq iyo qiraad iyo waxaas waman tabicahaa qofka jinaasada raaca xataa yufraqa minha ilaa laga soo dhammaynayo aaska falahu qiraadaani laba ajri buu leeyahy laba ajri ayuu leeyahy asqaruhumaa mitlu uxud buurta uxud la ydhaha buu leegaya ka yari aw axaduhumaa mitlu uxud ama midkoodba uxud buurta la ydhaahdo la eg dee uxudna waa masaafad aad u dheer oo kilomitr hadhana sideed kilomitr ugu dhowaan marka masaafada intaa la eg buurtaa weyne kor u kacsan ayuu kau yari leegaanaya dee miisaankan weyne maalinta qiyaama afka kugu soo kala qaadayana waxaynu u baahan nahay wax la saaro oo lagu daboolo oo lagu buuxiyo can sacd bni abi waqaas annahu kaana cinda cumara bni inda cinda bni cumara bn khaaab markaa sacd bni abi waqaas inuu inaa cumar ag fadhiyay baa sidan daahirku yahay laakiin marka aad eegto riwaayaadka kale waxaa xadiidka warinaya daawud ibnu caamir ibnu sacd bni abi waqaas wakaana caamir cinda bni cumar sidaasaa markaa fiican in la ydhaah oo daawud baa wuxuu ka warinayaa aabihii oo caamir ah caamirna wuxuu ka warinayaa aabihii oo sacdu bna abi waqaas meesha ma fadhiya markaa sacdu bna abi waqaasa waxaa fadhiya caamir oo ina sacadah ayaa ag fadhiya ibnu cumar marka annahu kaana wuxuu ahaa caamir in la ydhaah wey waan sacad damiirka loo celini sacad dee waxa weeyaan inankiisii ka meesha fadhiya da-yar baa isag fadhida kaana wuxuu ahaa caamirkaasi cinda bni cumara cabdillaahi bni cumar bni khaaab buu ag fadhiyay id waktigaa dalaca waxa soo baxay khabaabun saaxiba almaqsuura baan ujeedaa ama saaxibu lmaqsuura haddii la rafciyana waa taabic buu noqon haddii la yidhaahdo saaxiba almaqsuuratina dee mafcuulun buu noqon maqsuurada saaxiibkeed marka maqsuuradu waxay ahayd maqsinkii uu geli jiray cuhmaan ibnu cafaan innahu kaana awala man itakada almaqsuura awala maa camila haada markii u horreeyey uu madaxtinimada qabtay wuxuu sameeyey meesha maqsuuro loo yaqaano maqsuuraduna waxay ahayd maqsinka weyne masaajidka rasuulka qiblada ka xige ka horreeya imanka masaajidka rasuulku dee afarta dhinaci kale wuu isu leegyahay laakiin xagga qiblada marka la eego guri weyn baa ka horeeya oo sidii mixraab oo kale ka dhiganoo sidaa dherarkana shan mitir u ah ballaarhkana toban mitir meelaha u ah dhismaha isagaa wuxuu u sameeyey maksin uu imaamku galaabuu ahaa sababta kaliftayna waxay de waa tii cumar mixraabka lagu ikhtiyaalay oo ninkii gaalka ahaa dee banaan buu ka helay cumar markaasuu yihi khaliif dambe ayaan banaanka laga heli dabeetana maksinkaa yar oo sidii mixraabka oo kale ka dhigan oo dee masaajidkaba ka go-anoo xagga hore ayuu dhag ku siiyey daaqadna dadka ma'muumiintaa buu soo furay marka imaamku halkaasu ku libdhayaa albaabkana wuu soo xidhanayaa ummadduna daaqadaasi ka eegaysa si aan dee mid dambo toorisita ah daf usoo odhanin waaya wuxuu markaas halkaa uxil saaru mas-uul uga dhigay ninkan la yidhaahdo khabaab inaanu dhalo saaib la odhan jiro saaib ibnu khabaab ayuu qoray bishii laba dinaaro isu yidhi adigu halkaa xidhideeda iyo furiddeeda iyo nadiifinteeda iyo hawsha ah dee halkaa iska xilsaar difaaca halkaa kaga jira waxa ii geynaya taariikhda khabaab ayuu iminka ku sifeeyey saaxibulmaqsuura laakiin ninka saaxibulmaqsuur ahaa waxa ay leeyihiin qolyaha cilmu taraajim ka warramaa waxa weeye saaib ibnu khabaab khabaabkan inankiisa oo sida halkaa horeba iyadoo inankii loo jeedo odaygiiyo sacda la cabiray halkan laftigeedana ninka loo jeedaa waa saaib ee hawsha qaban jiray aabihiina khabaab yahay khabaabkan isaga waa mukhtalaf fi suxbati asxaabinimadiisa waa la isku khilaafay waxaanu waktigii jaahiliyadana uu soo gaadho sida inankiisa muhayna nin weyn buu ahaa waxaana xoraysay gabadhii la odhan jiray faatima bintu cutbat bnu rabiica ayaa xoraysay marka adigu goobtaa iyadaa ninkii inankiisu ilaalin jiray weeye ninkaas khabaabkaasaa soo baxay mar labaad ha u qaadan inuu yahay khabaab ibnu larad asxaabigii mustadcafiintii berigii hore ka mid ahaa ee qiimaha badnaa saabiqiinta ka mid ahaa mulaaxadaadkaasa markaa en ayay mudan tahay waa wax runtii shuraaxdu aanay sheegayno marka arrinta noocaas ee kitaabku uu xusay ay soo baxdo kaaga baahan inaad ka baadho taariikhda iyo taraajimka iyo oo maaragtay u baahan diraasad kale fa qaala markaa wuxuu idhi khabaab baa odhanaya yaa cabdallaahi bna cumara war ibna cumarow alaa tasmacu maa yaquulu abu hurayra abu hurayra wuxuu leeyahy miyaanad maqlayn markaad raggii abi hurayre wax ka warin jirayna uu ahaa ninkan annahu samica rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul wuxuu maqlay abi hurayra wuxuu sheegay inuu nebiga maqlay oo odhanaya man kharaja maca janaazatin min beytiha qofka jinaasad raaca ee gurigeeda ka raaca u fiirso xabaalaha sii taga maaha sida had iyo jeer saxmadda aynu uga cararayno waana la qabsataa maogta waar weyna xaggii umaynu isugu iman ba idhaa xabaalaha la iska sii tagaa ama meel dhexay kaga darmaan laamida halkana wuxuu nebigu kuleeyahy man kharaja maca janaazatin min beytiha qofka xaafadda ka raaca wasallaa calayha ku tukada ama masjidha laga tukado ama xabaalaha dhexdoodaba fadakara macna xadiida sufyaan aynu soo marnay buu sheegay fa arsala bnu cumara dee wuxuu leeyahy intaasoo qiraad markuu guriga ka raaco ilaa xabaalaha la socdo ku tukado ilaa aaska dhammaystirkiisa joogo labada ajir buu leeyahy xadiidka inta kale waa intii hore fa arsala bnu cumara ilaa caaisha ibnu cumar warkani wuu soo gaadhay abi hurayre kama shakisana laakiin wuu sii akidaya si qalbigiisu ugu dego cid buu u diray markaa caaisha markaasuu yihi bal ka wan xadiidkaa la sheegay fa qaalat waxay tihi sadaqa abu hurayra abu hurayra run buu sheegay marka waa kii laha allah war qaraariid badan baanu iska luminoo meesha ajriyaal aada u badan baa nagu dhaafay de waa laga yaaba in ama jinaasada ka hari jiray ama uu leeyahay intaan dee la xabaalin baanu iskaga iman jirnayba aalaabtii markaa waa nooca can ibni cabaasin qaala samictu nabiya sala allahu calayhi wasalam yaquulu waxaan maqlay buu leeyahy nebiga oo leh maa min muslimin yamuutu ma jiro qof muslim oo dhimanaya fa yaquumu calaa janaazatihi arbacuuna rajula oo ay isdul taagayaan jinaasadiisa afartan nin laa yushrikuuna billaahi shay-a aan ilaahay u shariig yeelin oo wada muslimiina ilaa haddii ay intaasi ku tukadaan shuficuu fiih waa laga erga aqbalaa marka xadiidkanina wuxuu faa'iideynayaa qiimaha ay leedahay dadka muslimiinta dhexdooda inaad ku dhimato oo aada salaad hesho oo jamacuu kuu bato oo kuwa kugu tukanayaana dad wanaagsan noodaan intaasoo dhami faa'iidadeeday leedahay faa'iidadaana heli maayo qofka gaal la saaxiibay iyo dad xun iyo dal xun intaa heli maayo marka xadiidku waxaa kaloo faa'iideynayaa inay ku tukanayaan jinaasadii raggu raggaa qaadaya iyagana ku tukanaya iyagana aasaya hawsha dumarku hadday dumar tahay waa inay maydhaan hadday rag tahayna afarta arrimood midna shaqo kuma leh duruufka lifta mooyaane taniba way odhan dee geedkii rag la odhan jirayba haddii la waayo dee dumarkunbaa wax wadwad arbacuuna rajula laa yushrikuuna billahi shaya taasina waxay tilmaamaysaa ashahaadadaas macnaa waa dad wada mu'miniina hadday yihiin dad ashahaadanayoo sii wanaagsanna dee ergaa meesha taalee cidda ilaahay uu ka erga aqbalaya saalixiinta wan wanaagsan way sii qiimo badan yihin marka jamcu intuu ahaa afartan waa inuu kasii bataay afartan iyo wixii kasii badan dadkuna noocay ahaayeen dad badan baa isugu yimid uun maaha dad aan waxba faa'iideynoo iswada tubaya un meesha mar baa laga yaabaa jinaasada marka la yimaado inta ku tukanaysaana inay yaraato waxa meelahan tubanina wax aada u fara badan inay noqdaan qaaraan salaada garanayn qaar sigaar cabaya qaaraan wayse qabin oon dee salaadba u jeedin marka dad miyir qabaa la yaqaana ila ergaa la wadaaye ilaahay baa loo ergeynaya subxaana wa tacaala dad wanaagsan baa loo xulaa baabulqiyaami liljanaasa oo kaciddii janaasad marka la arkay kusoo marto ma loo kacayaa mise looma kacayo waynu arki can caamir bni rabiicata yabluqu bihi nabiya sala allahu calayhi wasalam xadiidka nebigu gaadhsiinaya ka warinaya wey hadal uu leeyaho mawquufa maaha nebigu waxau uhi idaa ra'aytum ljanaazata faquumuu laha markaad jinaasad aragtaan nacash iyo maydisa saaran istaaga xataa tukhallifakum jeero idin weydaarato aw tuudaca ama la dhigo ka hora fadhiisanina can abi saciidin اkhudriyi qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam nebigu waxau ihi idaa tabictum اljanaaza markaad janaasada raacdaan falaa tajlisuuha fadhiisanina xataa tuudaca jeeroo la dhigo zaada fii riwaayatin waxa uu kordhiyey xataa tuudaca bilard ilaa dhulka la dhigo xataa haddii gaari la dhigo maaha oo dee weli way socotaa haddii gaariga la saaro wa fii lafdin xataa tuudaca fi laxd riwaayadan kame taasay sii kordhisayoo waa in xataa iilka la geliyaa can jaabirin qaala wuxuu uhi kunnaa maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baan waqti waqtiyada ka mid a ayaanu la soconnay id marat bina janaaza jinaasad baana soo martay faqaama lahaa markaasuu rasuulku u kacayoo jinaasadii buu isu taagay falamaa dahabna linaxmila markii aanu u kacnay si aanu u qaadno idaa hiya janaazatu janaazatun janaazatu yahuudiy waxaabay noqotay mid yahuudiya jinaasadii faqulnaa waxaanu yaa rasuula allahi inamaa hiya janaazatu yahuudiy dee jinaasadii aynu isu taagnay mid yahuudeed bahay faqaala wuxuu uhi ina almawta fazacun mawtku waa argagax dhimashadu waa argagax ina lilmawti fazacan geeridu waxay leedahay argagax faidaa ra'aytum janaazatan faquumuu markaad jinaasad aragtaan ukaca waxaa loo kacayaa ma aha weeye qofkan laakiin waxaa meel la fadhiyaa meel la fadhiya maaha meel qof ku dhintay allaystay aakhiro u socdo wuxuu doonayaba ha calaf qaado marka cabsida geerida un baynu isu taagna kan isumaynaan taagin baa laga fahmay marka axaadiidtaasi waxay fartay maxay waxay fartay in la isu taagayo gaal iyo islaam mid kastaba ahaadee qofkii dhintay jinaasadiisii ku maraysay in marka ay kusoo maraysa aada istaagto balka ka dambeeyeyna eg can caliy bni abi aalibin ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala fi ljanaais jinaasooyinka wuu isu taagi jiray berigii hore nebigu uma qacada bacdu intaa kadib wuu iska fadhiyey oo isumuu taagi jirin berigii dambe marka isu taagidduna way horraysay waxa nasakhay inuu iska fadhiistay waa laga guuray xukunkaasi la soco weeye can cubaadata bni saamid qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yaquulu fi ljanaasa berigii hore nebigu markay jinaasada soo marta wuu istaagi jiray xataa tuudaca fi laxdi jeeroo iilka la dhigo fa mara bihi xabrun min alyahuud waxa soo maray caalim kuma ka mida kuwii yahuudda iskamuu aamusina faqaala wuxuu ihi un haakadaa nafcalu annaga laftiga iyagu nebi allow janaasada waanu isu taagnaa fajalasa nabiyu wa qaala ijlisuu khaalifuuhu intuu nebigu iska fadhiistay buu ihi khilaaf oo farfadhiista bal yahuuddii halkaa la kala marayay ee xukun dhan oo soo jiray lagu weydaaranayo la nasakhayay ayaa maanta la daba raqlaynayaa oo raadkooda la gurayaa maxay yeeleen maxay ila iyaga kuway ku maran yihin waa isku qole ijlisuu iska fadhiista khaalifuuhum nimankaa khilaafa buuli nebigu ui calayhi salaatu wasalaam cashuuraa baa la yidhi keligeed keligeed iyagaa sooma oo mid kale ku dara buuli mid ka horeysa ayaynu ku daraynaa buuli nimankaas marka xadiidkanina wuxuu tilmaamay maxay fadhigaasi inuu dambeeyey ayaa uu xusay marka culimada dee way ku kala tegeeno maadaama nusuustii iskhilaaftay qaar yidhaah waa loo kacaya iyo qaar yidhaahda waa la nasakhay oo looma kacayo waana sidan sheekhu qabaayo xaadiidtii uu kicidda faraysayna uu horraysiiyey kuwii lahaa loo kici maayana wuu dambaysiiyey kuwaa hore waxa weeye mansuukh kuwan dambe cali iyo cubaad ay warinayaana waa naasik marka inaan loo kacayn bay ku dhammaatay qayb ka mida culimadana waxay dhahan sida madhabu shawaafic ama shaaficiyada in la iska kacaa way fiicanta ay yidhaahdeen markaa waxaa laga yaabaa inaanay dee malaa xadiidkan cali aanay aada u adkaynin almuhim saasuu ku dhammaaday warkaas baabu rukuubi fi ljanaaza janaasada in gaadiid la raaci karo ma banaanta mise ma banaana goormaa gaadiid la raacaya عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بدابة وهو مع الجنازة نبي قاديد بالله كان إساق أو جناسة لسعرة أيا قاديد كاس النوع دون يرى هذا قاديد كي وفول لها أيا الله كان فأبى أن يركضها وحدي لأنه فوله لكتي سو استعماله فلما انصرف فكل كسوق الدوم صار نوضي أتي بدابة وحلا كان قاديد فركب وفوله sii socodkiina muu fuulin soo noqodkiina wuu fuulay fa qiila lahu ay daalik arrintii baa loo yidhi maxaa loo yidhi waa la weydiiyey unba hadalku u yaallaa maxaa kala duway labada jeer asxaabta markaa waxaad arkaysaa la socodka nebiga yastafiiduuna min furasi fursaddiisay ka faaidaysanayaan sidaasaanay tahay oo qofku qof aqoon-yahana ama cilmila ama wax dhaama khibradi iyo cilmi mar walba waa inuu isku dayaa inuu wax ka faaidaysto ficilkiisa iyo qowlkiisa oo afcaashu waxay saxdaa inta qowlku saxa in la eg marka duruus iyo cibar bay ahayd la socodka nabiga calayhi salaatu wasalaam ama isagaa dadka uga faa'iideynayay ama iyagaa ka faa'iidaysanayay iskamay aamusayn fa qaala nebigu waxau uhi ina almalaa'ikata kaana tamshi dee malaa'igtu waxay ahayd mid lugaynaysa malaa'igtaa lugaynayay falama kun aniguna mayhin liarkaba wahum yamshuun mid gaadiid fuulaya mayhi iyagoo malaa'igtii ilahay lugaynaya waan ka xishoonayaa bu falamaa dahabuu rakibtu markay iska tegeene aaskii dhammaaday dee gaadiidkii baan soo fulay bu cilo muhiim uu sheegay oo su-aashaa ku timid marka waxa uu leeyahy dee malaa'igtaa lugaynayo anna waan lugeeyey marka malaa'igta waynu ka xishoonaynaa sidaa nebigu ka xishooday calayhi salaatu wasalaam mar kastooad xumaan samayso kamaad xishoonin ilaahay iyo malaa'igtiisii kula noolaa ee ku wehelinayay waad ku edab daroota nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa baashaa toonta waxaan u cuni lahay iyo basashaa iyo waxaa dee waxaan la faqayaa malaa'igta ilaahay waxyigii keenaya iyagaan ka xishoonaya marka qofka ilaahay ka xishooda khalqigiisa ilaahayna wuu ka xishoonaya hadduu khalqiga ka xishoon waayana ilaahayna kama xishoonayo inkaarun baa ku dhacaysa haddaad biraxishood noqotona malaa'igta iyo khalqigu way ku habaarayaan waxaad noqonaysaa madcuun calayh saasaa markaa malaa'igta laftigoodii dee waxaynu arkaynaa in malaha ay dee tashakulayaan marka ay lugaynayaanoo de hadday noqon lahayn uli ajnixati matnaha waulaha warubac kuwo baalashoodii waaweynaa leh dee maaragtay balaababu ku adkaan lahay dee way tashakuli jireen oo khalqiga isku soo shabihi jireen markay ama dagaalamayaan ama nebiga u imanayaan waxay isu soo shabaayaan bani aadamka waa wanaagsan markaasay dee la lugeynayaan nebigu wuu arkaya laakiin jiniyaysiba uu arkaya ma arkayno inagu marka xadiidku taasuu faa'iideeyey kolka hore in la lugeynayo laakiin kolka dambe gaadiid la fuulayo can jaabir bni samurata qaala salla nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau ku tukaday cala bni daxdaax asxaabigii la odhan jiray laa yucrafu ismuh kutubu taraajim qaarkood waxay ku odhan magaciisa lama yaqaan laakiin aimo badani waxay sheegaan inuu ahaa thaabit ibnu daxdaax wa huwa abu daxdaax inankiisuna waa daxdaax aabihiina waa daxdaax wa naxnu shuhuud annaguna goobjoog baan ahay uma utiya bifaras faras baa nebiga loo keenay markii aaskii dhammaaday fa cuqila xataa rakiba fa cuqila waa loo dabray xataa rakibahu jeer u fuulay fajacala nebigu wuxuu bilaabay yatawaqasu bihi mid la kadleeya fajacala yatawaqasu fajacala alfaras yatawaqasu bihi wuu la yar kadlaynayay shag shag shag shag shag farasku markuu aa yar kadlaynayo wanaxnu nascaa xawlah annaguna hareerihiisaanu yaacayna oonu guclaynayna tawaqusku waa wuxuu noqonayaa markaas boodboodkaa yaru samaynaya farasku orod maaha aayar lugayna maaha waa guclo yaroo khafiifa xadiidkana markaa wuxuu faa'iideeyey in soo socodkii nebigu fuulay calayhi salaatu wasalaam iyo markii la aasay kadib dabcan waxaa iska macruufa haddii cudurdaar yimaada in dee fuulimaadku bannaan yihin waa sunna unbay ahayd marka sunnahaasi haddii uu suuroobi waayo oo masaafadu dheerte waaba sida imika oo kale dee xabaalo way fogin ila baqiicii halkana lagu aasayo dee wax yara tallaabooyina laakiin marka imika noqoto kilomitero dee way kalifaysaa in gaadiid la fuulo baabulmashi amaama aljanaaza jinaasada horteeda ma la socon karaa ma gadaasheedaa la soconaya ma hareeraha aadaab dhammaystiran wey waxbaba laguma dhaafinba waa diinta nolosha diinta nolosha iyo geerida labadaba way dhimashada dhalashada geerida nolosha adduun aakhiro sharcigan unbaa ka jawaaba qawaaniinta yara caanteenka ee dadku qorqortaan ayaamo yar oo kooban iyo arrimo yar oo kooban bay ka hadlaan marka haddii lasoo laga soo hadlay gaadiidkii waktiga la fuuli karayo waktigaan la fuuli karin gaadiid fuushan manaa waxyaabaha kuu banaynaya in gaadiid in la fuulayo ayaa axaadiidtan soo socota ay ka mid yihin oo ku caddaynaya gaadiidka in la fuuli karo oo aanu mamnuuc ahayn laakiin iska socodku wuu iska wanaagsan yahay can cabdillaahi bni cumara qaala ra'aytu nabiya sala allahu alayhi wasalam wa abaa bakrin wa cumara yamshuuna amaama aljanaaza nebiga iyo labadiisii asxaabi abubakar iyo cumar waxaan arkay buu ihi cabdilaahi iyagoo jinaasadda xaggeeda hore soconaya yamshuun mashigu waa lugaynta waxay lugaynayeen janaasada xaggeeda hore can lmuqiirati bni shucbata rafacahu ila nabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala rafacahu ila nabiy xadiidka nebigu uu kor yeelo qaala rasuulu llahi wey waa xadiid marfuuce mawquuf maaha qaala nebigu waxau ihi alraakibu qofka gaadiidka fuushani yasiiru khalfa aljanaasa jinaasada xaggeeda dambe ayuu soconayaa taa macnaheedu waxa weeye qof gaadiid fuushan baa jinaasadii raaci karaa wlmaashi yamshi khalfaha qofka lugaynayaana xaggeeda dambuu soconaya wa amaamahaa iyo xaggeeda hore wa can yamiinihaa midigteeda wa can yasaarihaa bidixdeeda qariiban minhaa meel ku dhow qariiban minhaa qariibunna way jirtaaye labada icraabba waa iska yajuusu qariiban minhaa meel u dhow laakiin marka waaw lcadaf baa yaalla waa waaw oo bimacnaa aw ah yamshi wuxuu soconayaa qofkan lugaynaya khalfahaa aw amaamahaa aw saasood loo wadaya wailaa haddii dee mutlaqujamac laydhaa qofku mar keliya ilama qaybsamaye dee intan mii wada lugayn karaa ila faraara ma laha qofka iyo qof af ma ahe marka waxa weeyaan ama intaas midunbuu dee socon doonaa kuu doorto laakiin waa in loo aanayn karaa oo la odhan karaa jinaasadanu qofkani la socdaa meel hadduu iska maro kale dee waa nin shaqo tegay waa in loo aaneeyaa lagu tiriyaa aadaabtu waa caynka marka xadiidkan si fiican buu hadlay wuxuu sheegay in la kala qaadayo qofkii gaadiidka lahaa iyo gaadiidka fushanaa iyo kii lugeynaya marka kuwa gaadiidkuna xagga dambe kuwa kalena xagga hore wasiqbu yusallaa calayhi dhiciska yare soo dhaca waa lagu tukanayaa wayudcaa liwaalidayhi bilmakfirati waaraxma labadiisa waalidna waxaa loogu ducaynayaa dembi dhaaf iyo naxariis aadaab kalu ka waramo waajib oo aadaabta waajib iyo sunna isugu jirtaa ilmaha yare soo dhacaa hadduu nool yahay sida nusuus kale tilmaamayso hadduu nool yahay nolol kusoo dhasho waa lagu tukanaya haddii aanu nolol kusoo dhalanu bakti kusoo dhashona salaad ma lahayn saddexdii kaleu leeyahy maydhidii iyo kafaniyaas ducadiisa waxyaabaha la socda waxaa ka mid ah waalidkaa si gaara lagu ducayn doonaa ila isagii dembi ma lahayn inuu ilaahay shafaaco shafiic uga dhigo shaafic inuu shafaaco qaado baabulisraaci biljanaaza tanina waxa weeye aadaabtii oo qofkan dhintay marka lala socdo waa in lala degdegaa oo aan aayar lala soconin waa in qofkii lala degdegaa sidaynu samayno cagsigeedu weeye imikaabay dadku soo yaro baranayaano weliba qolada marar badan janaasadaha ka shaqeeya ee ambalasyada iyo way la soo qabsadeen sunnaha ila waa shaqo maalin walba uu qabanaya laakiin dadku way burur iyo waxay isdhaadaan mooyaane wankaasay ku wadayaan gaadhiga markaasay halkii rubuc loo socon lahaa baa hal saaco qaadanaysa qalad weey can abi hurayrata yabluqu bihi nabiy sala allahu alayhi wasalam qaal waxa uu yihi markaa asxaabigu ee wuxuu yihi rasuulku asricuu biljanaaza janaasada la yaaca la gucleeya fain takun saalixatan ciladiibuu sheegay nebigu wuxu uhi fain takun saalixatan hadday jinaasadu wanaagsan tahay oo qof wanaagsan uu yahay fa khayrun tuqadimuunaha ilayh khayr baa u qadimaysaa khayr baa gaadhsiinaysaan sugaya hadduu qof ahlu jannaaya wa in taku siwaa daalika haddaanay kaa ahayn wixii ay tay la sheegi maaye hadday ahlu naarati lama odhanina siwaa daalika waxaa loo majhuuleeyo o looga aamusay afkaa uu ku dhufanayo nebigu iska diiday haddaanay sidaa ahayn mid bilaa khayr ah ay tahay fa sharun tadacuunahu can riqaabikum waa balaayo a qoortiina ka dejinaysaan taana riqaabikum waa raggii baa lala hadlayaa oo yaxmiluha arijaalu calaa acnaaqihim markaa sharun baa iska dhigaysa walaalka ahaada aabba ha ahaada mar haddaad ehnulaa ehlunaar uu yahay dee xambaarashadiisa maxaad ka wadan laxba uma tari kartide yay kugu soo neefina dhan isaga dhig markaa xikmadduna waa taasoo marna iyadaa kaa raysanaysa marna adaa ka raysanaya mustariixun wa mustaraax can cabdiraxmaan bni jawsha annahu kaana fi janaasati cuhmaan bni abilcaas ninka la odhan jiray weye wuxuu islaamay wafdigii thaqiif ayuu la socdo thaqiifu buu ahaa ninkaas reer daa'if buu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u xil saaray inuu ka soo ururiyo dhaqaalihii iyo sadaqadii iyo reer daa'if abubakarna wuu ku daayey cumarna wuu ku daayey cusmaan baa berigii dambe basre u bedelo xaggaasu ku dhintay wa kunnaa waxaanu ahay namshii mashyan khafiifan markaanu asxaa ninkaas idnay asxaabigaah aayar baanu soconnay fa laxiqanaa abubakrata abubakrata asxaabiga la yidhaahdaana soo gaadhay fa rafaca sawdahu shaabuuggiisiibuu kor u qaaday isagoo doonaya inuu nagu dhufto faqaala wuxuu uhi laqad ra'aytunaa waanu is aragnay wa naxnu maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam annagoo nebiga la soconno oo narmulu ramalan guclaynayna guclayn marka israaca asricuu iyo ramalka iyo waa wax ka dheer tallaabada caadiga ah oo socodku mar buu kadaf kadaf yahay iyo kadlayn marka in yaroo waxaa lagu darayaa yaraa tallaabo xoog u dheer weeye xoog u dheer haddaanan cudurdaar jirinoo ama meeshu aanay dhagaxaan ahayn ama jinaasadu aanay qarxayn oo dhiig ka imanayn wax cilladaha kale hadday jirto mar walba haddii wax soo kordhaan dee sharcigu uu tixgeliya laakiin xaaladda caadigaa marka gaadhiga intii lagu wadayay inta ugu dheer baa lagu wadayaa inta ugu dheer ayaa lagu wadayaa cilladana laguu sheegay marka fa rafaca sawdahu ushiisuu kor u qaaday isagoo kuwii ku dhufan gaadhay iyo gaadiidkooda ayuu doonaya inuu dhag ka siiyo si gaadiidka wax lagu sidaana u cararo waxaa dadka xadiidku صaxiixu laakin qowluhu cuثmaan ibn abilcaas shaadu wlmaxfuudu cabdiraxmaan ibnu samra kama fi laati bacda sida saxda ahe waa sidan riwaayooyinka qaarkood way sheegeen laakiin shaad wey riwaayooyinkaas can cuyaynata bihada xadiiثi qaalaha fi janaazati cabdiraxmaan ibni samurata wa qaala wuxuu uhi tarjamada inteedii hore waa sax laakiin ninka la siday ma wuxuu ahaa cuثmaan ibn abilcaas mise wuxuu ahaa cabdiraxmaan ibnu samura cabdiraxmaan ibnu samura maxfuuda ninka kale halkaa waa ku geeriyoodo laakiin kan maalintaa la siday maahayna abubakr ow ahaa jinaasadiisa wadan faxamala calayhim baklatahu intanuu ku siyaadiyey waxa uu ku soo eriyey baqashiisi wa ahwaa bisawt ushiina markaasuu xaggooda usoo leexiyey isagoo doonaya gaadiidkooda inuu ku dhufto ama iyagaba ku dhuftuu ku edbiyo sunnaha ku tacliimiyo marka taasina sidaas weeye marka dadku ay sunnaha yaqaanaan way u sakhiran yihin haddaanay sunnaha garanayninna bidicunbaa u noqonaysa diin oo ay ku dhegayaan wallahu aclam